sabuuraddii cutubka afartan iyo koowaad waxaa barakaysan kii ka fakera miskiinka maalinta shar jiro rabbigu waa samata bixin doonaa isaga rabbigu wuu dhowri doonaa wuuna sii noolayn doonaa oo isaguna dhulku ku barakaysnaan doonaa rabbow isaga ha u gacan gelin sida cadaawayaashiisu rabaan rabbigu wuxuu isaga ku gargaari doonaa sariirta taagdarradiisa oo markuu bukana sariirtiisa oo dhan waad u hagaajisaa anigu waxaan idhi rabbiyow ii naxariiso oo naftayda bogsii waayo waan kugu dembaabay cadaawayaasheedu shar bay iga sheegaan oo waxay yidhaahdaan war goormuu dhiman doonaa oo magiciisu baabbi'i doonaa oo midkood hadduu i soo booqdana been buu ku hadlaa oo qalbigiisuna xumaatuu urursadaa oo markuu dibadda u baxo ayuu ka warramaa kuwa i necab oo dhammu aniga ii wada faqaan oo waxay iigu wada tashadaan si ay wax ii yeelaan waxay yidhaahdaan cudur xun baa isagii ku dhacay oo haatan wuu jiifaa mar dambana sooma uu kici doono xataa saaxiibkaygii aan isku halleeyey oo kibistaydii cunay ayaa cidhibtiisa ii qaaday laakiinse rabbiyow ii naxariiso oo mar isara jooji aan iyaga ka aargoostee tan ayaan ku garanayaa inaad igu faraxsan tahay maxaa yeelay cadowgaygu igama guulaysto laakiinse aniga waxaad ii tiirisaa daacadnimadayda aawadeed oo weligaaba waxaad ifadhiisisaa wejigaaga hortiisa weligiis iyo weligiisba waxaa mahad leh rabbiga ah ilaaha israa'iil aamiin iyo aamiin